waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu alay wasalam xasan owaan adiga iyo dadka muslimiinta ee walaaladan soomaalida ku dhageysanaysa ee barnaamijka kuntaxamba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu awaamirta dowladda iyo maamulka iyo nidaamka meesha ka jira inta aan la fiirinin ba in ay sharciyan waajib kugu tahay iyo in kalen masalada laga doodin caqligiiyo loojigku wuxuu keenayaa waxay ka hadlayaan in la fiiriyo waxay ka hadlayaan waa wax danteenu un ay ku jirto waa waxay diinteennu ina farayso oo ah in laga ilaaliyo layskana ilaaliyo cudurkan sidii uu ku faafi lahaa marka masaladu waa in lagu eego meesha ay taalo sidaa ay tahay haddana waa wax la ogyahay culimmada muslimiinta way ogyihiin qofka muslimka iyo markii uu tago waddan inuu sharciga waddanka ka jira iyo nidaamkiisa inuu ixtiraamo oo uu ku dhaqmo oo uu ka dambeeya maamulku waa wax ay muslimiintu la socdaan oo laisla wada ogyahay diinteenuna waa diin nidaam ruuxa muslimka ah habeen iyo maalin waxaa la baraa shanta salaadood baa waxay baraysaa sidii uu nidaam u yeelan lahaa loona kana dambeyn lahaa laysuna daba socon lahaa laysu wada garab ordi lahayn marka waa muhiim dan weyn baana inoogu jirta aakhire iyo adduunba badbaadada naftaa ku jirta badbaadada naftuna waa waxa ugu muhiimsan diinteenna waa gartay sheekh cabdinuurow xanuunkan oo kale waa virus miyuu kala yaqaanaa midabka aad tahay iyo diintaad haystid iyo qofkaad tahay
waa arrin runtii meesha ku jirta su-aal aada u wanaagsan weeye xasanow maya ma aynaan maqal virusku inuu kala yaqaano diin iyo dad iyo midab iyo meelay ka yimaadeen haddii addoomaha qaarkood wadamada qaarkood laga yaabo cudurada qaarkood inay difaac ay samaysteen oo dee dhaqanka dhulka iyo nolosha ay ku noolyihiin ay keentay inay jirto waa laga yaabaa laakiin maya waxaanan u malaynayaa dad fara badan baa dadka si khalad ah wax ugu sheegaya muddo hadda aan u malayn bil in laga joogo haddayna ka badnayn ayaan arkaya nin lasoo daayay codkiisa lasoo geliyey oo leh dadka muslimiinta cudurkani ku dhici mahayo oo shan jeer bay maalintii weysaystaan oo way dhaqaan way isdhaqaan waa dad nadaafad badan arrinta marka si loo eego waa runtii dadka muslimiinta waa dad nadaafad badan oo diinteenu waa diin nadaafadeed laakiin siyaalo badan baa arjawo arrimahaasoo kale ay u khaldan yihiin waa ko horta dadka muslimiintii ma wada tukadaan ummad badan oo muslimiina oo aan tukanin oo wada weysaysanin baa jira waa tan labaade ruux waliba shanta jeer maalintii ma weysaysto waxaa laga yaabaa laba saraad saddex saraad inaad hal weyse ku wada tukato taana way way ka khaldan tahay tan saddexaad ay ka khaldan tahay waxaa weeye ruuxu marka uu weysaysanayo sida uu weysaysa weysada waajibka looga baahan yahay iyo markii la cudur la iska ilaalinayo sida gacanta loo dhaqa ama korka loo dhaqayo waa laba arrimooda kala duwan tan kale ee dhibaatadii keenaysahay waxay abuuraysaa itikaal ruuxii intii uu dadaalkii la faray ee sharcigu uu faray uu ku talageli lahaa inuu arrintii tala saarto oo yidhahdo waan weysaystaay waan tukadaa cudurka igu dhici maayo marka waxaad moodaa inay waxyaalo fara badan oo noocaas ahoo quuqaal ay dadka ku dhex jiraan nabiga calayhi salaatu wasalaam ninba intuu iida wuxuu yaa rasuulallah hashayda miyaan dabraa mise ilaahay baan tala saartaa nebigu wuxuu yihi hasha dabar kadibna ilaahay tala saaro marka aynu dadaalno inaga oo og wuxuusan ilaahay qadarna inuusan inagu dhacaynin haddana ilaahay baa ina amray inaan dadaalno oo waa waajib ina saaran haddii aan dadaali weynana inaga ilaahay subxaana watacaala isagaa inala xisaabtami doona waa gartay sheekh cabdinuurow wakti adag baa lagu jiraa dabcan ama muslin ha ama muslin ahaan dad badan baa shaqooyinkooda lumiyey dad badan hadda guryaha isaga jiraan faamiladu waxaa laga yaabaa waqti badan inay isarkaan hore aysan isu arki jirin in xoogaa dhaqaale xuma dadka qaarkood soo wajahdaa laga yaabaa maxaad kula talin lahayd marka waktigan adag in looga bixi karo
horta wt waxa ugu horeeya ee meesha ku jira xasanow waxa weeyaan in ilaahay xiriirkiisa la wanaajiyo waxa ugu wanaagsan geeridu way iman ama coronavirus ha wato ama hargab lagu soo dira ha wato ama magac kale ha wadato lagu soo sababa lagaaga dhigo geeridu way iman waxa ugu wanaagsan adigoo wax ilaahay raalli ka yahay oo ilaahay jecel yahay haya geeridu ha ku timaado nabiga caleyhi salaatu salaam nin baa weydiye wuxuu yaa rasuulallah qiyaamadu waa goorma wuxuu ihi maxaad u diyaarisay taasi waa midda koowaado waxaan odhan lahaa waa ruux walow fajaanis baaba la ina siiyayo shaqadii iyo hawshii iyo guryihii wakti aynu ilaahay ugu dhowaano cibaadadii baa wakti loola oo adduunya ina mashquulisay haddiiba iyadii la iska soo xiday oo ilaahay muslimiinta jaanis imitiya tan koowaad aynu uga faa'iidaysana xidhiirhka ilaahay aynu uga faa'iidaysanan ilaahay u tabarucno isaga ayaa cudurkan qaadi kare eh nin baa maalin awood wuxuu ugu yidhi markii ay muslimiintu roobdoonta sameeyeen roobkii wuu kala gu'i waayey marka ma wax qadar ilaahay isku soo yar waafaqay unba mise wuxuu yidhi ilaahay wuu ina maqlay oo alabarigeenii buu maqlay war waxaa laga yaabaa inuu ilaahay ina maqlo oo inaga iyo intaan dhex joogno oo dhibka kaga qaaday horta ilaahay aynu u noqono oo inu ilaahay barina taasi waa midda koobaad tan labaad waxaan u baahannahay inaynu isla qaybsanno dhibka oo guriga iyo communitiga iyo level walba meel walba darajo walba dhibka inaynu isla qaybsanno dhibka isla qaybsiga isla iska warhayntaa kamida isxidhiidhintaa kamida dad badanoo waxaa laga yaabaa inagu dhex jiro oo iyagu maalmihii wax la boobaya aan waxba boobin inay jiraan oo wax ka kala go-een baa laga yaabaa inay jiraan waan ku roonahay soomaalida dhinaca daryeelka marka la yidhaahdo aynu iska warhayno oynu isdaryeelno tan maxay ahayd reerka iyo dhibkiisana waa arrin jirto oo waxay ila tahay runtii in la feejigaardo oo la ilaaliyo iyaynu furiinku nagu badanin jazaakum allahu khayran coronaviruskiiba furinkaa nooga badnaa yayna noqonino inuu dadku ay dareemaan inaan waktigii wakti aan ahan lagu jiro carruurtii baa guriga joogta odaygii baa guriga jooga islaantii baa guriga jooga dadkii kala qarsoonaabaa iswada hor fadhiistay barnaamijyo ha la samaysto si aan la isaga hor imanin haddii kale waa layska hor iman in barnaamijyo la samaysto oo barnaamijyada lagu dhaqmo oo laga wada hadlo ka wada hadla waxaa iman kara anuu habeen carruurteeda yararkaa waan soo fadhiisiyey waan kala hadlay waxaan socda waan kala hadlay estimationka dowladdu ay samaysay waan kala hadlay dadka uu ku dhacayaay inay dad inagoo kala awoon yihiin oo dhici karta dad inaga inaga midaho qoyskeena kamid ihi inuu noqdo victimka cudurkan uu qaato oo dad inaga midihi muddo kadib la waayo sababta cudurkan sababtii ama sabab kaleetaba ha noqote loo diyaar garoobo marka ha laga wada hadlo wixii la samayn lahaa ha la dardaarmo oo dardaaranadii ha la qorto ha la diyaariyo laakiin intaa guriga jooga barnaamijyo lagu mashquulo oo ay ku dhex jiraan caruurta madadaaladoodii ay ku dhex jiraan diintii iyo cibaadadoodi iyo cibaadadii ay ku dhex jiraan ismashquulintii iyo wanaaggii qabadkii iyo dulqaad ha la sameeyo aad bay ila quman tahay haddii aad kordhin kartaanna oo barnaamijyo dadku ay dhegaystaan oo dheeriya la samayn karo oo laga soo wada hadlana aad bay u ficnaan lahayd waan ugu dhiiragelin xasan inaad codsato waktiyo dheeriya maadaama dadku ay guriga fadhiyaan haddii lagaa yeelayo ood codsiga aad kordhisan karta saacadaha uu socdo ama midiyada kale dadku deena si loo yar xidhiidho oo maadaama guryihii la fadhiyo ay wada hadli karaan oo la iswaanin karo wax la isu sheegi karo oo anagu sidan aanu yeelay anagu sidan aanu yeelay barnaamijkanaanu dejisanay ama dadka yaqaanaa waxyaalahan oo kale ay caruurta barnaamijyo inoogu soo dejin karaan intay guryaha joogaan kuwa waxbarasho kuwa madadaalo kuwa diineed kuwa dhaqan iyo af soomaali aad bay u ficnaan lahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali